بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد xisbiga qur-aanka lagu ammaanay waa waa muslimiintii waa dadkii mutabiciinta ahaa waa dadkii siraadka mustaqiimka ku taagnaa marka hal xisbi un baa qur-aanka lagu ammaanay waana midka xadiidka rasuulka sal slam lagu sheegay oo aljamaaca la yidhi markii rasuulka sal slam uu sheegay in ummaddaani kala tegi doonto oo saddex iyo toddobaatan firqo ay noqon doonaan saddex iyo toddobaatan firqo ay noqon doonaan markuu sheegay yaa rasuulka sal wuxuu yidhi fintaani wa sabcuuna fi nnaar laba iyo toddobaatan naartay gelayaan oo mutawacaduun binnaar waa loo goodiyey oo waaxidatun fi ljanna midna jannaday gelaysaa wahiya aljamaaca buu yidhi rasuulka sal slam waa jamaacadii waa kuwii diinka saxdaa ku taagnaa sida abu daawuud uu wariyey xadiidkii mucaawiya ibn abi sufyaan sheekh islam ibn taymiyana uu tasxiixiyey albaanina uu silsilada saxiixa ku tasxiixiyey isaguna luqayo kale waxaa ku jirtay ma ana calayhi wa asxaabii oo tirmidi uu weriyey waana xasan likayrihi sida sheekh albani uu sheegay xisbigaasina ma ahan wax hadda annagu aan ishaynayno aan samaynayno waa uun saxaabadii kasoo bilow rasulka sal la joogtay iyagaa xisbullahi ahaa qof kastoo muslima oo xaqa raadinaayana oo cadaabka inuu ka badbaado doonayana waa inuu la socdaa iyaga oo uu iska ilaaliyo inuu maaragtay khilaafo oo uu xisbi kale ka dhex sameeyo ummaddaas saxaabadu waa ay la dagaalami jireen oo tooshkay ku ifin jireen dadka raba inay bidac soo dhexgeliyaan muslimiinta ama wax ma xagga cilmiga ha noqdaan ama wax xagga siyaasadda ha noqdaan masaladii qadarka waxaan garanaynaa cabdullaahi ibnu cumar inuu yidhi nimankaa qadariyada inta warkoodii loo soo sheegay sida saxiix muslimka ku jirta waxaad iga gaarsiisaa inaan beri ka ahay iyaguna beri iga yihiin waxaan ku dhaartay buu leeyahay midka cabdullaahi ibnu cumar uu ku dhaaranaayee alluu ka wadaa haddii qofkood ama midkood kuwaas qadarka inkiraaya uxudoo kaloo dahaba ay leeyihiin oo u bixiyo isagoo ajir raadinaya maa qabila allahu minhu alla kama aqbala xataa yumina bilqadar xagga caqiidada saas u inkiraaya xagga suluugana sidoo kale cabdullahi ibnu mascuud waad garanaysaan kuwii maaragtay wardiga tirinaya subxana allah alxamdulilah boqol dhaha iyo lahaa marka lasoo gaarsiiyey wuxuu yidhi inakum la calaa millatin hiya ahdaa min millati muxamed oo muftataxuu baabi dalaala waa uu ka diga marka weliba waxaan u malaynayo yidhi inaad maaragtay khawaarij baa naloo sheegaye in badankood adinka in kamid yihiin baan maaragtay filayaa buu yidhi markaasa nin taabici meesha joogaa wuxuu yidhi xalqooyinka meelaha fadhiyay waxaan aragnay iyagoo maalinkii naharawaan khawaarijta dhinacooda ka soo jeedo nala dagaalamaya aragnay buu leeyahay ibnu cumar markii maaragtay reer madiina ay yaziid ibnu mucaawiya ay yidhaahdeen waan tuuraynaa dadkiisii buu kulmiyey wuxuuna yidhi waxaan maqlay rasuulka ilah sal slam yunsabu likulli qaadirin yowma alqiyaama yani qof kasta oo khiyaanad sameeya khiyaanada wuxuu ka wadaa ninka madaxda la khiyaano moogta waxaa loo taagi doonaa carab baa loo taagi doonaa maalinka qiyaamaha marka qadri ka weynama jiro buu leeya inaan qof la mubaayacoonno oo haddana aan maaragtay la dagaalano qofkii adinkayn ka mid ah ee khalci sameeya ama beecadan dadkan ay samaynayaan la yimaada maantaasuu keen dambaysa buu yidhi sida maaragtay bukhaari u wariyey saxiixiisa uu ku wariyey rasuulkuna sala allahu alay wasalam waxa uu ka digey haddii ummaddu iskhilaafto oo firqa firqa ay noqdaan iyagoo maaragtay iyadoo xugun la raadinaayo in mid ka mida la raaco rasulka sal waa ka digey xadiidkii xudayfa oo wuxuu sheegay rasuulku sala allahu alay wasalama in qor ay imaan doonto yani hanuunkii rasulka sal slam aan haysanin oo wax kale maaragtay ku dhaqmaaya tacrifu minhum watunkir buu yidhi markaasna waxaan ku yidhi buu yidhi khayrkaas kadib shar ma jirta haa buu yidhi ducaatun calaa abwaabi jahannam niman ducaad ah oo jahannama abwaabteedii taagan baa imaan doona buu leey man anjaabahum ilayha qofku warkooda qaata qadabuhu fiiha jahannamay sababu noqdaan inuu galo no noo sheeg baa niri buu yidhi rasuulka sal slam wuxuu yidhi dhawartoodna ay kaley leeyihin carabkeenoo kalena waa ku hadlaayaan markaasaan waxaan idhi buu leeyahay rasuulka allow maxaad i faraysaa haddii arrinkaasi uu isoo haleelo aan waktigaa gaaro markaasuu wuxuu yidhi rasuulka sal slam istalzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum waxaad laazimaysaa muslimiinta jamaacadoodii markay wada jiraan oo imaam ay leeyihiin ka dhex bixi maysa imaamkooda ka dhex bixi maysa markaasa waxaan idhi buu yidhi la shartuu weydiin jira mogtahay inuu ku dhacu ka baqaayo inuu sharta ku dhaco ayuu ka baqaayay xudayfa wuxuu yidhi fain lam yakun lahum jamaacatun walaa imaam bal ka warran haddaanay jamaaca imaam toona lahayn bal kala tegsan yahay mamnu moogtahay wuxuu yidhi rasuulka sal sl factazir tilka alfiraqa kullahaa firqooyinkaasoo dhan ka fogow buu yidhi rasuulka sal slam midnaba ha raacayn marka aakhirka xadiidka maclushaahidku uu yahay sida maaragtay abulcabaas qurtubi uu sharxiisa ku sheegay wuxuu leeyahay waxaa la isfaraayaa in fitanka laga fogaado waana waajib buu leeyahay marka fitanku ay dhacaan waa in ictizaal laga sameeyo firaqaas diinkuna taas un keliyu ku badbaadaa buu leeyahay marka maxaa laga wadaa buu leey marka ictizaalkaas iyo kafogaashahaas wuxuu yidhi cibaaratun can tarki alintimaa'i ilaa man lam tatima imaamatuhu min alfiraqi almukhtalifa waxaa laga warramayaa buu leeyahay in la iska dhaafo in loo abtirsado dadka aan madaxtinimadoodu dhammaystirnayn ee firaqaas iskhilaafsan ka mid a axsaabta hadda jirtaay miyaana noocaas ahayn ee xukunka doonayaa marka ducaadda calaa abwaabi jahannama sidoo kale waa dadka mulkiga raadinaya uu leeya ibnu xajar kitaabkiisa fatxulbaariga ah oo khawaarijtay keyrkoodba ah ahlucilmigu way ka digeen xisbiyada oo ahlucilmigii salafiyiinta ahaa ee zamankan joogay dhammaantood waa ay ka wada digeen sheikh ibnu baas iyo sheekh albani iyo sheekh ibnu cuthaymiin iyo kulli waxaad arkaysaa iyagoo xisbiyada caynaya xisbiyaduna marka macno kale ma lehe waa un tafaruq aayadihii marka ka sheekaynayay tafaruqa iyo axaadiistii tafaruqa ka digaysay iyo in kooxa kooxa loo kala qaybsamo waxayna tusinayaan in taxasubka laga fogaado sidiisana taxasubku waa bidco waa wax gadaal damba ka yimid firqo noocyada xisbiyada gaaladoo kale ay u samaystaan oo kale loo samaynaayo oo hayaakil noocaasoo kalaa leh oo haddana xukun lagu raadinaayo le xasanulbadna ugu horreeyey wax sameeye eh isagoo le weliba khilaafan ku raadinaya haa marka macnaha taxasubku waa un tafaruq baa laga wadaa wixii marka qur-aanka iyo xadiidka ku soo arooray ee tafaruqa iyo in koox kooxo loo kala baxo diidayey waxay daliil u yihiin taxasubkii inuu mamnuuc yahay sidoo kale sidiisaba taxasubku in koox kooxo loo kala baxo waa bidco casriyadan damba timid weliba akhwaan muslimiinka ugu horreeyey iyagoo iyaguna ku dayanaya gaaladii dhaqankoodii iyo xisbiyada ay samayn jireen marka qofka xisbi la leeyahay macnaheedu waa maxay koox dhunsan buu u tacasubayaa waay macnuhu ahlucilmiguna markay fitanka ay ka hadlaayaan waxaad arkaysaa maaratay ibraahim alxarbi iyo ibnu qutaybe iyo markay fitnadii sharxaayeen taxasubkii ku soo dareen oo muslimkiioo kala baxaaya oo koox koox noqonaaya kelmadda taxasubka iyay isticmaaleen idaa taxasabuu iyo taxasubihim iyay isticmaalayaan marka khilaafkaas dhexdooda dhacaaya oo ahwaa iyo bidac loo kala baxaayo oo leesnacaayo tabaaqud u dhacaayo iyay ka warramayaan oo dadkii kala beri noqonayaan ibnu baas wuxuu leeyahay in ikhwaan muslimiin loo taxasubo in ikhwaan muslimiin loo taxasubo iyo tabliiq ku naseexayn mayna buu leeyahay waana qalad buu leeyahay sheekh albani wuxuu leeyahay xisbiyaadka waan la dagaalamaynaa sababtoo ah xisbiyaadkaas waxaa ku tabaqmaya qowlka alla kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun alla u yiri taxasubkuna ummadda isla jirkeedii waa u kala daadiyey buu leeyahay sheekh albani xooggoodiina waa u taag daraysiiyey dacfigii awal ku jira buu dacfi kale uu sii daray laa xisbiyata bilislaam buu leeyahay sheekh albani wuxuu kaloo leeyahay mararka qaarkood waxaan aragnay buu leeyahy nimanka xisbiyiinta iyagoo leh jamacatulmuslimiin waaba xisbiga magacaas leh iyagaa muslimiin keliya iska dhigay marka tadaabur iyo taqaatuc baa ka dhashay markay tandiim iyo wax noocaasoo kale soo geliyeen dacwadii oo laga wada hadee taxasubkii iyo takatulkii oo dadkii kale maaragtay laga tacasubaayo waxaa marka meeshii ku rumoobaydu uu leeyahay waxaa ku rumoobaya alla qowlkiisa uu yidhi walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica yani axzaab iyo tawaa'if kale noqdeen waayo sida salafku ay ku fasireen tabari iyo keyrkiisa kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun marka shiikhii iyo ardaygiisa la kala geynayaa buu ku leeyahay ardaygii saaxiibkiisa la kala geynayaa buu leeyahay sheekh ibnu cusaymiin isagu wuxuu leeyahy sidoo kale taalib cilmiga waxaa ku waajiba inuu daa'ifa iyo xisbiya iyo uu ka beri noqdo yaa waajib ku ah buu leeyahay taasoo ay walaa iyo walbaraa ka dhaliyaan buu leeyahay marka manhajka salafku waa khilaafsan tahay buu leyahy shekh ibnu cusaymiin arrinkaas asalafu asaalix laysuu axzaaban buu leeyahay bal hum xisbun waaxid فلا حزبية ولا تعدد أبو لا شيخ لا حزبية في الإسلام بو يسوون سأدرتد مركي حزبية أي مارة المسلمين تصور دحك يسيبوا لي هاي ummaddii waa ay kala tagtay waa maaragtay dalaal baa la isku xukmiyey waa la isxantay fasil baa yimid buu leeyahay sheekh ibn utaymiin fataawidiisu markaa arrinkaa ku sheegaya sheekh barka abubakar awsayd isaguna wuxuu leeyahay falaa taa'ifiyata walaa xisbiyata fi lislaam sheekh maaragtay safiir raxmaan mubaarak fuuri kitaab buuba ka qorayba alaxzaabu asiyaasiyatu fi lislaam la yidhahda oo xisbiyadu inay maaragtay baatil tahay uu ku qarira anaa risaalo yaroo aan qoranaa jirtay التحذير من التفرق والحزبية اللي يراهدون قال له نقن كرو بخاري وعورية عبد الرحمن عوف كورية إن ابن عباس وكيري ورداد أركي لايد نين أمير المؤمنين ويمد عمر عمر بأمريكا خليفة أوير أمير المؤمنين والهبل كجار هذا من عاصو كلام هبل وحو ليه haddii cumar dhinto laqad baayaatu fulanan buu leeyahy hebel baan baayora nin buu iska xaleeban saartay cumar waa maxaaqi wuxuuna yidhi innii in sha allahu laqaa'imun alcashiyata fi nnaasi famuxadiruhum haulaai aladiina yuriiduuna an yaqsibuuhum umuurahum maanta galabta dadkan ka dhex kacayaa buu yidhi waxaan uga digayaa kuwa doonaya inay arrimahooda boobaan kadib cabdiraxmaan laftiisa kula taliyo uu yidhi madiino yaa roon inaad khudbadaada ka jeediso sidaas buu ku maaragtay khudbadii xaggaas madiino ka jeediyey warkii laftiisii buu ku soo celiyey markaasuu wuxuu ku daray من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايعه هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل قفك قفك لما بايعه يدو مسلم كان لقى تلقلين إساقنا لما بايعه كي لما بايعه لما بايعه وحيبا نفتو ده هلس قليين إلا الدلو مركز رسولكم صلى الله عليه وسلم إنه احتنمال الراديو وأكدقي لا تسأل الإمارة بوي عبد الرحمن بن صبر رسول الله الله فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها هذه إمارة اللي قديبه adoo weydiistay waa lagu tala saartaa macnaha cawnkii alley kaalmada alma heshid wa in uctiita can hayri mas'alatin ucinta calayha haddiise lagu dhiibo adoon weydiinin waa lagu kaalmeeyaa buu leeyahay rasuulku sal lla slam innaa laa nuwalli hada man sa'alahu walaa man xalas caleyh annagu arrinkan uma dhiibanno madaxtinimada ah qof weydiistay iyo qof ku dadaala toona buu leeyahay rasuulku sal slam waxaana hadalka ugu khayr badan buu yidhi sida xadiis bukhaari ku jirey qofka maaragtay ugu necb madaxtinimadan oo inuu qabto maarata aad u necab ilaa marka yani lagu qasbo oo la yidhaha illaa ilaa aduuna xukun kaasa ugu wanaagsan buu leeyahy dadka rasuulku sal ly slam marka qofka wax weydiisanayaa badanaa waa qof danle ah oo isagu dantiisa maarata raadsanaya naftiisu inay ka qaalib noqotay uu halis u yahay sida culamadu ay yidhaahdeen oo marka uu halaagsamo marka de axsaabtuna waxay ku dhisan yihiin xukun raa'iskaas oo waa kuwa leh khilaafo ayaan raadinayna waa kuwa leh khilaafadiina waaba ay fogaataba markay yidhahdeen khilaafadii baan raadinaya sababtoo dariiq khalada wax lagu raadinaya cusmaan ibnu cafaan markii kuwii khawaarijta ahaa ee asaga maaragtay inay dilan u soo baxay ay yimaadeen oo ay buuq iyo kiciyeen mid ka mid a haweenkii rasuulka sal ly slama yaa intay maaragtay hadashay waxay tidhi alaa ina nabiyakum qad bari'a minman faraqa diinahu waxtasab waa uu ka beri noqday rasuulka sal alla alay slama qofkii diinkiisii kala geegeeyey oo kala gabalgabaleeyey oo kooxa ka dhex sameeyey waa uu ka beri noqday bay leedahay rasuulku sal ly slam marka ismaaciil alqaadi yaa kitaabkiisa ku wariyey shaatibigana maaragtay icsaamku ku sheegay lafdigaas marka yani in jacayl iyo nacayb xiriiri iyo goyn lagu saleeyo xisbi ujiridii ama taageeridii bayco ama cahdi oo ballan gaara laga wado oo muslimka lagala keli noqonayo xukunkii muslimka u dhexeeyey oo koox gooni ay isxijinayso oo ay la gooni noqonayso ama siyaasad ha ku raadiyaan ama dagaal ha ku raadiyaane saddexdaas arrimood waa saddex tiiroo xisbiyey tiirarkii ku taagnayd ka mid ah sharcigana boos looga heli maayo marka waxaana asal u ah in baatil la isugu kaalmeeyo taxasubku waa saas camal iyo qowlba dadkan loo sameeyo xisbi ama qof la leeyahay gar iyo gardarraba ku taageera marka dee khilaafadda islaamku waxay ku imaanaysaa in dadku ay hagaagaan oo tawxiidkooda ay hagaajiyaan oo ummaddu ay midowdo oo bidcooyinka la yska ilaaliyo markaasi waxay u dhowaanayaan in alla ku mannaysto xukun fiican marka in ummaddii guruubba loo kala qaybiyo oo mid walba uu leeyahy anuu khilaafan raadinayaa khilaafadii saxda ahayd inay fogayso moogiye soo dhoweyn mayso waxaana marar badan dhacda inay sabab u noqdaan dadka guruubaysiga u arka in xal lagu gaaro inay meel nabad ah oo nabadi ka jirto ay nabaddii dhaafiyaan oo diinna aanay keenin dunyadiina dadkii ay dhaafiyaan marka khilaafa raashidad waa hawl ummadeed maaha maaragtay wax laisaga falaado maaha haddii aan ogolaano iyadoon safar lagu jirin in maaragtay madax la samaysto oo gurubo iyo xisbiya siyaasadeed la dhiso diin baa loogu magac daree xuduudda ay leedahay maxay tahay dowladii mathalan kun qofood ay ku noolayd haddii aan nidhaahdo maaragtay min boqol ha isu raacaan ilaa dadka hadda xisbiyada ogolay waxaasay leeyihin mog boqol boqol oo isu raaci karaan bay ku leeyihin iyagii baa marka waxay noqonayaan dad u baahan in la kala dhex galo oo la kala qabto markay tiradu sii badatana dee dhibku intaa waaba kasii badanaya haddii marka arrintaa la furo oo xisbi samayntaa iyo la furo maslaxaddii islaamka ayaan ka shaqaynay mise baabi'ii maaragtay muslimiintaan ka shaqaynay maslaxaddii muslimiintaan ka shaqaynay mise baabi'oodii ayaan ka shaqaynay haddii aad adigu su ogolaato inaad urur samaysato dadka kale wejiga adigu diido ma jirto wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة المنهج أونلاين